guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cali jeete cusmaan ayaa si cad u qirin in loogu guulaystay dagaalkii ay dowladda federaalka kula jirtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab cali jeete ayaa sheegay in guuldaradii ugu dambeysay ay ka dhacday degmada muuqokori halkaas oo ciidamada dowladda federaalka laga saaray kadib markii weerar culus ay ku qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu cali jeete xusay in guuldarooyinkaas ay sabab u tahay qorsho xume ayna si buuxda u qirayaan in loogu guulaystay dagaalkii ugu dambeeyey ee degmada muuqokori horta guuldaradu waa macallin ogow qaladku waa macallin in wax laga barto waaye waxbaanu ka baranay haddii qorsho xuma dhacay ay dhacday qorsho xumo waan qiraynaa qorsho xumaa dhacday waan ku celinaynaa qorsho xumaa dhacday qirashada cali jeete ayaa timid iyadoo mid ka mid ah taliyaashii xasan sheekh maxamuud oo hore u sheegay in dagaalka ay wadeen uu wajahay guuldarooyin iyo fahmajab ku habsaday ciidamada dowladda federaalka dadka degan muqokori ayaa xaqiijiyey in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay si buuxda gacanta u hayaan degmada muqokori ee gobolka hiiraan dagaalka ka socda gobolka hiiraan iyo guud ahaan dalka soomaaliya ayaa u muuqda mid galay marxalad cusub taas oo muujisay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay awood u leedahay inay la wareegto degmooyin hor leh